أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه بسم الله الرحمن الرحيم أيو يري إمام البخاري رحمه الله تعالى wuxuu yidhi bismi illaahi magaca ilaahiyaan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista gaarkaana naxariista sheekha kitaabkiisii saxiixu lbukhaari wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim iqtidaa'an bilkitaabi alcasiis isagoo ku dayanaya sheekhu raximahu llahu tacaala qur-aanka kariimka ah maxaa yeeley qur-aanka kariimka ah suurad walbee suuradaha qur-aanka ka mid ah ilaahay wuxuu ku bilaabay bismi illaahi raxmaan iraxiim ilaa suuratu towba maahane marka qur-aanka uu ku dayanayu sheekhu kitaabkii bismi illaahi raxmaan iraxiim uu ku bilaabay baabu kayfa kaana bad-u lwaxyi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam haadaa midkani baabu kayfa kaana bad-u lwaxyi waxyiga bilowgiisu sidee buu ahaa ayuu u baab yahay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay loo waxyooday sala allahu wasalama wabaaraka calayh wa qowlillaahi wa baabi qowlillaah ilaahay qowlkiisana waa u baab jalla dikruh ilaahay uu yidhi innaa annagu awxaynaa waan waxyoonnay ilayka xaggaagaan u soo waxyoonnay nebiyullaahi maxamedow sala allahu wasalama wabaaraka calayh kamaa sidii awxaynaa ilaa nuuxin waannebiyiin nebiyullaahi nuux iyo ambiyadiiba sidaan ugu waxyoonnay oo min bacdihi nebiyullaahi nuux gadaashiisa ahaayeen ambiyadii nebiyullaahi nuux ka dambeeyey sidaan ugu waxyoonnay sidaas mid la mid oo kale ayaan adigana kuugu waxyoonnay nebiyullahi maxamedow sala allahu wasalam wabaaraka caleyh hadda nusakhda bukhaariga waxay isku khilaafeen ihbaatu lbaabi wa xadfi nusqadan in lagu sugo lafdiga baab iyo baabka in layska xadfo nusakha qaar waxay qorayaan kayfa kaana bad-u lwaxyi ilaa rasuuli illaah oo ereyga baabba way iska dhaafeen bacdu nusakhna waxay qorayaan kayfada in laga hormariyo baab laga hormariyo oo la yidhaaho baabu kayfa kaana bad-u lwaxyi ilaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam marka waa riwaayaadka kitaabka qaabka loo wariyey ruwaadda isku khilaaftay waayo riwaayaadka culimmada warisay kitaabka saxiixu lbukhaari ayaa isku khilaafo qaarna baabay sugeen oo waxay imaamulbukhaari ka wariyeen inuu lafdiga baab uu sheekhu isagu uu sameeyey qaarna waxay ka wariyeen sheekhu inuusan lafdiga baabba uusan sheegin tusaale ahaan riwaayatu abidarrin waalasiili waa biisqaadi lafdi lbaab sheekh la dhihi jiray abidarrin ruwaadda saxiixulbukhaariga ka mid a iyo sheekh la dhihi jiray alasiili iyagu waxay nusakhdooda ay ku qoreen biisqaadi lafdi lbaab lafdiga baabba in layska rido laakiin nuskhada abilwakti iyo ibnu casaakir waxa weeye waxay ka bilaaban iyadu lafdiga baab lafdiga baab in la sugo weeye ihbaatu baab waa nuskhada abilwakti iyo nuskhada ibnu casaakir imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala bacda albasmala kitaabkii toosuuba u bilaabay baabu kayfa kaana bad-u lwaxyi ilaa rasuuli illaah wa qowli illaahi jala dikruh ayuu iska bilaabay oo sidii mu'alifiinta iyo musanifiinta lagu oqoon jiray oo inay khudbo dheer sameeyaanoo xamdale iyo nebiga salligiisa sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyo asbaabta kaliftay bal kitaabka inuu sheekhu qoro iyo hadalladii khudbada lagu oqoon jiray iyo tashahudkii iyo arrimahaas oo dhan sheekhu uma banbixin imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala marka waxaa la leeyahay sheekha wuxuu horta lafdiga xamdalada alxamdu lilah wuxuu uga tegey isaga shardigiisa kuma socdo mana waafaqsano shardigiisii oo ku dhisnaa isagu ixtiyaadka oo rijaasha uu shardiyey xadiiskan dhahaya alxamdu lilaahi haddaan lagu bilaaban shay kastoo muhima fa huwa aqdac kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bixamdi lilah fa huwa aqdac xadiiskaas waxaa la leeyahay laysa calaa shardi albukhaariy marka maadaama shardigiisii uusan ahayn ayuu sheekhuba uu iska dhaafay waxaa kaloo culimmada qaarkoodna ay uga jawaabaan tashahudkii iyo khudbadii lagu iftitaaxi jiray xamdiga iyo markii laga soo tago xadiiskaasi inuusan calaa shardi albukhaari ahayn haddana waxaa la leeyahay nidaam loo dejiyey iyo siyaaq iyo tix aan la khilaafi karin oo khudbada loo dejiyey oo laysku waafaqsan yahay maba jirto oo waxaaba suurtagala qofka mu'alifka ahi nudqi inuu isaga kaaftoomo xamdalada iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo tashahudka waxaa isaga kaafinaya mu'alifku inuu isaga dhawaaqo shardi ma aha in la qoro shardi ma aha in la qoro taasna culimmadu way uga jawaabeenoo oo sheekha waxaa dhici karta inuuba xamdaladii iyo salligii iyo tashahudkiiba uu ku dhawaaqay kitaabaduna shardi ma aha in kitaabka lagu soo qoro xamdaladii iyo tashahudkii iyo salligii iyo in lagu soo qoro waxba shardi maayo waxaa suurtogala sheekhu nudqigaba inuu isaga kaaftoomay baabu bayaani kayfa kaana badul waxyi waxyiga bilowgiisu sidee buu ahaaday ayuu u baab yahay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay loo waxyooday sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa qowlillaahina waa u baab qowlka alle sheekha hadda abwaabta saxiixulbukhaari kow wuxuu ku bilaabay baab ka sheekaynaya qaabkii iyo nidaamkii loogu waxyooday nabiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeeley baabkan inuu ku bilaabo sheekhu wuxuu u doortay abwaabta dhani waa farac ka dhalanaya horta min bidaayati alwaxyi salaad ha noqoto soom ha noqdo zakadii cilmigii xajkii beecii nikaaxii jinaayaadkii abwaabtaasoo dhan waa abwaab mutafarica can bad'i lwaxyi kow horta khayrka iyo nuurkaba xagguu ka bilowday oo khayrka dhanba bidaaye iyo asaas bayaa u ah alwaxyu ilaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam waxyigaa wax dhani ka yimaadeen oo asaas iyo asalba isagu u ah oo diinta dhanna waxay ku taagan tahaba kana soo bilaabatay waxyigii rasuulka sala allahu calayh wasalam marka munaasabadaasuu sheekhu raximahu llahu tacaala kitaabkiisii wuxuu ugu hormariyey baabu kayfa kaana bad'u lwaxyi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qowlkan aayaddan uu soo deliishaday oo khudbadana uu ku soo daray imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala maqsuudka uu ka leeyahay waxaa weeye waxyiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuusan isagu ugu horraynin oo maa min rasuulin ilaa uuxiya ilayh rasuul ma jirin ilaahayba soo diray dhammaan waa loo soo waxyooday waxaana tusinayuu sheekhu u soo deliishaday qowlka alle uu yidhi innaa annagu awxaynaa ilayka waa kuu soo waxyoonnay nebiyullaahi maxamedo sala allahu calayhi wasalam kamaa sidii awxaynaa ilaa nuuxin wannebiyiina nebiyullaahi nuux iyo ambiyadiiba sidaan ugu waxyoonnay ambiyadaasoo min bacdihi bacdi nuux nebiyullaahi nuux gadaashiisa ahaan jireen qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadatana alxumaydiyu cabdullaahi bnu zubayr waa awalu sheekhi uu ku bilaabay kitaabkiisa horena hadda manduumada waan ka soo ishaarnaye xumaydi inuu noqon doono sheekha isnaadka uu ku bilaabi doono imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala sheekhan xumaydi waa nisbadan waxaa loo nisbeeyey jadkiisii baciidka ahaa awowo fogaa loo nisbeeyoo xumayd ibnu usaama awowaha xumayd ibnu usaama ayaa loo nisbeeyey laakiin sheekha magaciisa iyo aabbihiisaba isagaa sheekhu noo sheego waa cabdullaahi ibnu zubayr ayaa sheekha la dhihi jiray cabdullahi ibnu zubayr waa imaam macruufoo weyn kana mid ahaa ardaydii imaamu shaafici raximahu llahu tacaala cilmiga ka qaadatay ayuu ku jiray waa ka xaafidku raximahu llahu tacaala hoos kaaga sheegayo wuxuu leeyahy huwa abubakr cabdullahi bnu zubayr bnu ciisa mansuubin ilaa xumayd ibni usaama badnin min bani asad ibni cabdilcusa bni qusayin rahdi khadiija zawji nabiy sala allahu alayh wasalam yajtamicu macaha umunaa khadiija waxay kula wuxuu kula kulmaa fii asad asadkaasi isaga soo dhacaan wayajtamicu maca nabiyina wuxuu kala kulmaa sala allahu alayh wasalam fii qusayin wa huwa imaamun kabiirun musanif raafaqa shaaficiya fi dalab imaam shaafici iyuu rafiiq la noqday dalabka cilmiga can ibni cuyaynata wa dabaqati sufyaan ibnu cuyayne iyo dabaqadiisuu cilmiga ka qaatay wa akhada canhu lfiqha imaamu shaaficina wuxuu ka bartay fiqhiga wa raxala macahu imaamu shaaficina waa la rartay ilaa misra sheekha xataa masr markuu aadayay imaamu shaafici wuu raacay xumaydi wa rajaca bacda wafaatihi ilaa maka sheekhu markuu geeriyooday imaamu shaafici raximahu llahu tacaala xumaydi wuxuu dib isaga soo laabtay mako haddee beledkiisiiba ahayd asalkii xumaydi waa maki beledkiisa asalka ayuu dib isaga soo laabtay ilaa an maata biha ilaa magaalada maka sheekh xumaydi uu ku dhintay sanata tisca cashara wa mi'atayn fakaana albukhaariya imtathala qowlahu bukhaari waxaad moodaa sheekha markuu ugu hormarinayey inuu qaatay hadalkii rasuulka sala allahu calayh wasalam qadimuu qurayshan quraysh hormariya hadalkaana waa soo ishaarnay manduumada markaan maraynay ayaan ku soo ishaaray munaasabada inuu hormariyey faiftataxa kitaabahu imaamu bukhaari kitaabkiisi wuxuu ku bilowday biriwaayati can ilxumaydi likownihi afqaha qurashiyin akhada canhu sheekh heer quraysheeda oo imaamulbukhaari uu cilmi ka qaatay sheekha ugu oqoonta badan u ahaa xumaydi ugu oqoonta badan walahu munaasaba ukhraa bilowga imaamulbukhaari uu ku bilaabay xumaydina munaasabo kalena waa loo fiirin karaahoo liannahu makiyun ka shaykhihi xumaydi haddana waa heer makaad sida sheekhiisa ibnu cuyaynaba isaguwa heer makaad uu yahay fanaasaga marka waxaa munaasib noqday an yudkara xumaydi in la sheego fii awali tarjamati bad'i lwaxyi ilaa waxyigu xaggee ka soo bilowday maka sheekhuna xaggee waaye maka isna munaasabay haddana isku leeyihiin munaasabana waa isku leeyihiin lianna ibtidaa'ahu waxyiga bilowgiisu kaana bimaka wa min huma wahanna wuxuu ku labeeyey biriwaayati can maalik riwaayada maaligu haddana sheekhu ku xijiyey leannu maxay leeyiin maalik isaguna waa shaykhu ahli lmadiina wa hiya madiinana taaliyatun limakay la xidhiirtaa fii nusuuli lwaxyi wa fii jamiici alfadli waxay digiddiisa iyadana munaasabadaas imaam maaligna ugu xijiyey wa maalik wa ibnu cuyaynana waa qarinaani laba qarin ay ahaan jireen qaala shaafici wuxuu yidhi lowlaahumaa imaam maalik iyo sufyaan ibnu cuyayna haddaysan jiri lahayn ladahaba alcilmu min alxijaaz cilmiga xijaazba lama arkeen uu yidhi cilmiga xijaazba lama arkeen marka sheekha taariikhdaas liwey sheekha uu ku bilaabay imaam bukhaari raximah llahu tacaala qaala imam الbخarي رaximh الlه taعalى xadaثna الxumaydi cabdالlahi بn زubayr waxay culimada culamaء اljarx wataعdiil maclumaad taariikh ay yidhaahaan jaalasa shaykhahu ibna cuyayna tiscata caشhara sana sagaal iyo toban sano ayuu sheekhiisii ibnu cuyayna uu la fadhiyo cilmi ka qaadanaya xumaydu ilaa sheekhiisi waa mid kana qaala wuxuu yihi xumaydi xadaثna sufyaan sheekhiisii sufyaan ibnu cuyayna xumaydi sagaal iyo toban sano ayuu ag fadhiyey oo cilmiga uu ka qaadanayey qaala wuxuu yidhi xadaanaa xadaanaa sufyaan haddee sufyaankani inuu yahay sufyaan ibnu cuyayna manduumadiiaan ku soo marno sharaxa uma baahnid inaad sharaxa ka fiiriso uma baahnid oo dawaabidii naloo soo dabdiyey ayayba qaacidadani ku jirtay sufyaanku inuu yahay sufyaan ibnu cuyayna wabnu cuyayna tacrifan bikhamsa awaluhu musadadun laa tansa beytkii ahaa wabnulwadiini bacdahu alxumaydi qutaybatu maxamed ulbikandi shantiiu ku jiray lagu garanayay xumaydiyaa ka mid ahaa xumaydi marba hadduu yidhaha xadaanaa sufyaan فهو iبن عyayنة جزmا سفyان بن عyayنة qال xdثnا سفyان qاala wuxuu yihi سفyان بن عyayنة سفyان بن عyayنة hadda waa rijaashii noogu soo laalaban jiray صaحيiح mslimka in badan aan uga soo taariikhaynay waa rijaashii صaحيح mslim in badan kusoo laalaabtay khalat الdiyaaru sheekha aan dhihi jirnay weeyo gabayadaas akrin jiray khalat الdiyaaru fasutu غayra musawadي wa min الشhaqاaءi تafarudii bsu'dadي sheekhi dhihi jiray صaحيح mslimka aan uga soo taariikhaynay oo waxa weeye sufyaan ibnu cuyayna ilaaha subxaanahu wa tacaala cumrigiisa barakeeyey marka shuyuukhdii isagoo ka soo haray masaa'il badana marka la weydiin jiray oo culima jarxiga iyo tacdiilka iyo xadiiska iyo fiqhiga iyo ku saabsan markaasuu tawaaduc sheekh wuxuu dhihi jiray khalat diyaar waxa aniga dadku ay wax ii weydiinayaan oo cilmigayga la igu baahday waddankiyaa cidla noqday yihi culimmada yaa wada geeriyootay saas aniga la igu baahday fasutu hayra musawadi wuxuu yidhi markaasaan sayid iska noqday anigoon sayidnimo gaarin ayaan sayid iska noqday khalat idiyaaru fasutuu hayra musawadi wa min ashaqaa ayaan daradana waxaa ka mid ah tafarudii bisu'dadi anigoo sufyaan ibnu cuyeyna in la yidhaho waa sayid waa ayaan darrow yidhi anoo kale in cilmiga la ii baahdo waa ayaan darro laakiin wakhtigaa kalifuu yidhi culimmadii waaweyneed ayaa dhimatay oo tagtay saasuu dhihi jiray sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaanaa sufyaan qaala wuxuu yidhi xadaanaa yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid alansaari waa qaadi lmadiina takarara kaiira wa miraaran fii saxiixi muslim waa taabicigii in badan kusoo laalaaba jiray kitaabkii saxiixu muslimka ahaa qaala wuxuu yidhi qaadi lmadiinahaas yaxya bnu saciid alansaari akhbaranii moxamed bnu ibraahim ataymi moxamed ibnu ibraahim ataymi waa taabici kale marka waxaynay noqon min riwaayati taabici can itaabici waana min rijaali اljamaaca oo culimmada sitada asxaabu sitoo dhan rijaashooduuba ku jira moxamed ibnu ibraahim ataymi annahu moxamed ibnu ibraahim utaymi samica calqamata bna waqaasin aleyfi wuxuu maqlay ibraahim utaymi calqamata bna waqaas alleyfi yaquulu xaaluu leeyahay calqama waa taabici kale isaguna calqamaha marka waxaaba isugu kaay xigsaday saddex taabiciina yaxya ibnu saciid alansaari ka soo bilaab moxamed ibnu ibraahim utaymi min rijaal jamaca ka mid a calqamata bna waqaas uleyfi oo raggii sayidina cumar la kulmay ah saddex taabiciinow yaquulu xaaluu leeyahay calqama samictu cumar bna alkhadaab aan maqlay haddee marba haddii calqama uu ka qaadayo cumar bnu alkhadaab inuu yahay calqamatu bnu waqaas ee uusan ahayn calqamatu bnu qays waxaan ku soo barannay risaaladii aan soo dhamayn manduumadii can ibni mascuud ibni qaysin calqama can ibni cumara can cumara alleyfi nilta almakruma can cumara hadduu cumar ka qaato alleyfi waa kii ku yidhi oo calqamihii leyfiga hadduuba cumar uu ka qaataba marka sharaxa uma baahnanaysid haddii manduumadii aad istixdaarsato manduumada haddaa istixdaar rijaasha dhan waadixay kuu noqonayaan annahu samica calqamata bna waqaasi leyfi waa taabici yaquulu samictu cumar bna alkhadaab ayaan maqlay cala lmimbari xaaluu ku sugan yahay mimbarka dushiisa isagoo saaran qaala wuxuu yidhi cumar bnu اlkhadaab samictu rasuula اllahi salى allahu wslam wbaaraka calayhi ayaan maqlay yaquulu xaalu leeyahy rasuulka alle inamaa in kale maahan alacmaalu sixatu اlacmaal acmaasha ansixiddeedu binniyaati niyooyinay ahaadeen oo laa yasixu alcamalu biduuni niya camal ansixi karaahi ma jiro niyo la'aan noocuu doono ha noqdo wuduu weysaqaadkii ha noqdo soomkii salaaddii ha noqdo xajkii zakadii camal ansixi karaahi niyo la'aan ma jiro yiri rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa inamaa in kale maahani likulli imri'in qof walbana maa shayaa u sugnaaday shaygaasoo nawaa uu niyeysto qof walbana wuxuu iska leeyahay wuxuu niyeysta oo jumladani maxay noo faa'iidaystay inama alacmaalu binniyaat macno aanaan ka faa'iidin miyaan jumladan ka faa'iideynaa wa inamaa likulli imri'in maa nawa imaam nawowi raximah llahu tacaala sharxiisa bukhaariga uu ku sharxay qidcada hore wuxuu ku sheegay faa'iide cusubay jumladani leedahayoo wa annahu yushtaradu tacyiinu lmanwiy oo shayga aad niyeysanaysid inaad cayinto nooca uu yahay inay waajib tahay jumladanuu nabigu noogu sheegay sala allahu alayhi wasalam wa inamaa likulli imri'in maa nawa oo tusaale ahaan hadda salaadda aan soo tukannay salaadda duhurka haddaad salaad ahaan iska niyeysato laakiin duhur aadan cayinin maku ma ku ansaxayo casirka markii la gaaro haddaad salaad ahaan iska niyeysato laakiin casri aadan niyeysan ma ansaxayo wahaakadaa ramadaankiina waa sidaas marka jumladana waxay noo faa'iideynaya wa inamaa likulli imri'in maa nawa annahu yushtaradu tacyiinu lmanwi midka la niyeysanayo inuu mucayin noqdo si gaara aad u caddayso oo idlaaqa iyo cumuumka dhexgalkiisa uusan ku filayn mutlaqu salaad inay salaaddu iska dhex gasho inaysan ku filayne tacyiin gaara in loo sameeyo wa inamaa likulli imri'in maa nawa taa waa laga faa'idaysan waxaa kaloo laga faa'idaysan jumladani ikhlaaska inay kugu boorinayso ikhlaaska inay kugu boorinayso haddii camalkaaga qur-aan akhris ha noqdo cilmiga barashadiisa ha noqdo camal walba ee ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala haddii aadan ikhlaas yacni u isticmaalin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa aadan u niyeysan inaad ku gaartid laakiin weji iyo adduunyo aad ku raadsanaysid wa inamaa likulli imri'in maa nawaa iyadana waa laga faa'iidaysanoo adduunyadii uun garab kaneecaa uunbaad camalkaaga ka heli wax jannaana heli maysid bal waxaadba ka mid noqon walciyaadu billah dadka ahlu naarka ah sida xadiiskii saddexdii awalu man tusacaru bihim annaar rajulun qad qara'a alqur'aan xadiiska bukhaarigu noo keeni doono dadka naarta lagu horinayo waxaa ugu horreeya qof qur-aanka akhriyey qof caalim ahaa qof jihaadi ayey naarta ugu horreeya oo markii la weydiiyo maxaad qur-aanka u akhri jirtay uu leeyahy ilahu dartaan u akhri jiray kadabta bal qara'ta liyuqaala qaari qur-aanka waxaad u akhrin jirtay qaari waaye in lagu yidhaaho waa qaari kii mujaahidkaayo dhahayay fii sabiili illahi lagu dilana laleeyahay bal kadabta inamaa qaatalta liyuqaala jari waxaad u dagaalamaysay waa geesi in lagu yidhaaho caalimkiina markuu yidhaha ilaahu dartaan cilmiga u bartay una fidinaayey bal yacni tacallamta alcilm wa callamtahu liyuqaala caalim cilmiga horey waxaad ugu baratay ummaddana aad u bari jirtay in lagu yidhaha waa caalim fulaan waa caalim weyn waa nin oqoon badan waa nin sidaas in lagu yidhaha saas qaradkaas iyo dantaas bisaad ka lahayd marka jumladan waxay kale nagu boorin ikhlaaska ikhlaaska haddii kale ikhlaas hadduusan jirin acmaasha dhan naarow qofka ku mutaysan wa inamaa likulli imri'in maa nawaa nas'alu llaha tacaala an yarzuqana alikhlaasa wasidqa fi lcubuudiya ilaah ikhlaas iyo sidqa fi lcubuudiya allahna siiyo faman qofkii qofkaasoo kaanat hijratuhu shaksigaa hijradiisu qofkay ahaato ilaa dunyaa addunyo oo nabigaaba sii caddeeyey sala allahu alayh wasalam faman qofkii kaanat hijratuhu hijradiisu ay ahaato yacni hijradiisaa ulajeedada laga leeyahay niyatan wa qasdan niya ahaan iyo ulajeedda ahaanba ilaa dunya camalkiisu adduunyaba uu noqdo qasadkiisu adduunyadaasoo yusiibuhaa uu helayo camalkiisa dhan wuxuu rabaa inuu adduunyo ku helo oo weji iyo jaah iyo waxyaalaha uu ku helu rabaa camalkiisa aw amase ilaa imra'atin hijradiisu ay ahaato haweeney haweentaasoo yankixuhaa uu guursanayo ama camalkiisaba ulajeeddada uu ka leeyahay ay tahay haweeney inuu ku gaaro guursado aw ilaa imra'atin yankixuhaa waa min cadfi alkhaasi cala alcaam maxaa yale adduunyaday soo hoosgelay addunyay ka mid tahay haweeneydu haweeneydu adduunyada ayay ka mid tahay laakiin waxaa si gaara iyada loo soo reebay waxaa weeye waa dadkoo aad u jecel dadkoo aad haweenka iyo shahawaadka u jecel ayaa si gaara loo xusay mooye waxaaba isaga kaafin lahaydba ilaa dunyaa yusiibuhaadaas ay iska soo geli lahayd cumuumka aw ilaa imra'atin haweeneyba hijradiisu ay ahaato haweeneydaasoo yankixuha uu guursanayo fa hijratu shaksigaa hijradiisu ilaa maa shay ahaatay shaygaasoo haajara ilayhi shayga wixii u haajiru asna heli aakhiro xukman wa sharcan xukum ahaan iyo sharci ahaanna adduunyadii iyo dhaldhalaalkii iyo garabkii kaneecaya wixii liitay waxaas bisuu heli aakhire markuu gaarana haddee cadaab iyo waxkaas iyo carada ilaahay uunbuu heli marka imaamu albukhaari raximah llahu tacaala waxaa su-aal la iska weydiiyaa xadiidkan muxuu munaasabahu la leeyahay baabkii ahaa yani bad-ulwaxyi ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam oo waxyiga muxuu munaasaba uleyahy la xadiiska wuxuuba ka hadlaba niyo iyo ikhlaaska iyo cibaadadu inaysan niyo la-aan ansixayn iyo baabkaasuba ka hadlay waxyiba ugama jeedne muxuu munaasabo u leeyahay hadallo dheeray culimmadu isugu khilaafaan shuraaxdu munaasabada xadiiskan waxyiga laakiin hadalka ugu wanaagsan oo ugu raajixsan waxaa weeye sheekha xadiiskan wuxuu ugu bilaabay kitaabkiisii acmaasha soo socotoo dhan iimaankii ha noqoto cilmigii ha noqoto wax walba oo soo socda in xadiiskan ay ku xiran yihiin oo ah tasxiixu niya awalan tasxiixu niya wa tajriidu niyati lilah niyada ilaahay in loo dhaftiro oo wax barax kale aysan niyada kaa gelin laa tashuubuhaa shaa'iba wax shaa'ibaahee baraxa niyada aysan kaa gelin horta kow niyada iska saxuu ka wadaa intaadan cilmi iyo abwaabta kaleo khayraadka bukhaariga aadan gaarin kow niyada iska sax marka intaas way qasadka ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa kaloo sheekhu uu xadiiskan ugu bilaawday oo awalu xadiisin dakarahu fii saxiixihi uu uga dhigtay sheekhu raximah llahu tacaala inuu tusinayo ulajeedada kitaabka uu alifaba inay tahay ilaahay dartiis inuu ku gaaro ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala ee adduunyo iyo dhalaalaalka adduunyo inuusan ku rabinin sheekhu raximah llahu tacaala walidaalika xadiidkan hadalkiisu aad u u dheeryahay xaafid raximah llahu tacaala ilaa toban warqadood iyo ka sii badan ayuu ku sharxay hadhow wakti haddaad u heshaan waa faa'iido badan yahay si fiican uga daalacda halkaas waa ka gudbaynaa hadda qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maalik cabdullaahi marba haddii maalik uu ku xibsaday waxaa loola jeeda cabdullahi bnu yuusuf attinisi can malikin in jaa'a cabdullaahi fadaka tinisi bila shtibaahi waa kii tinisigii way heer masar ahaa tinisigii heer masar ahaa wey laakiin sheekhan cabdullaahi bnu yuusuf tinisi laysa min rijaal saxiixi muslim kuma aanaan soo qaadan weligeen saxix muslim rijaashiis maxaa yeele kumaba jiraba oo muslimka raximah llahu tacaala dadka uu wax ka qaatay ama uu wax ka wariyey maba jiraba xadahanaa xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf tinisi wax haddana culimmadu waxay sheegaan muxadisiintu cabdullaahi bnu yuusuf wax la yidhaaho rijaalu sitaba isagaa uga jiraba wax rijaalu sita yacni lixda kitaabba asaga bisaaba laga helaa cabdullaahi bnu yuusuf atiniisi wax sidaa magacaas iyo magaca aabbaha kulli iswaafaqsan isaga un baaba sitada ku jiraba qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu yuusuf atinisi almisri akhbaranaa malik malik bnu anas imaamu daari ilhijra raximah llahu tacaala can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata umi lmu'miniin radia allahu tacaala canha ana alxaarita bna hishaam saxaabiga xaarit bna hishaam sa'ala wuxuu su'aalay rasuulu llahi sala allahu wsalam wbaaraka calayh faqaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigaa xaaris ibnu hishaam yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow kayfa sidee baa ya'tiika alwaxyu waxyigu sidee kuugu yimaadaa faqaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu wasalam wbaaraka calayhi axyaanan wakhtiyo ya'tiinii waxyigu waa ii yimaadaa midla salsalati aljarasi gambaleelka codkiisa xaaluu la mid yahay codka dawanka gambaleelka codkiisa shalalalaqdas isagoo soo yeerinaya malaggu ayuu mar iigu yimaadaa wa huwa noocaas oo nooca gambaleelka codkiisa leh ayaana ashadduhu waxyiga midka ugu daran ah calaya dushayda ugu darnaashaha badan noocaasaana culays badan iyo igu haya oo igu daran markii noocaas uu iigu yimaado malaku jibriil fa yafsimu waxaa iga go'a maa yakshaanii calay waxa anig maa yakshaanii waxa i daboolaya oo min alkarbi wa shiddati ah kurbada iyo shiddada noocaas waxyiga uu igu daboolayo waxaas i daboolaya waa iga go-aa waa iga kor noqdaa canii xaggayga waqad xaal wacaytu canhu malaggii xaggiisa aan ka xafiday maa shayga aan ka xafiday shaygaasoo qaala uu yidhi khayraadkii uu ii waxyoonayay iyo qur-aankii uu igu dul akhrinayay anoo xafiday ayaa culayska uu ilaahay iga qaadaa subxaanahu wa tacaala wa axyaanan taasi waa xaalad nooc kalena waa iigu yimaadahu rasuulku sala allahu alayhi wasalam wa axyaanan wakhtiyada qaarna yatamahalu liya almalaku malaggu waa isku kay sawiraa rajula nin xaalu yahu isku kay sawiraa qof bini aadama ayuu isku soo sawiraa bacdu riwaayat waxay caddeeyeen dixyatulkelbi inuu isku soo ekaysiiyo khusuusan saxaabigaas suuraddiisii saxaabigaasi muuqaalkaas inuu jibriil uu isku yeelo fa yukallimunii waa ila hadlaa malaggu faaci waxaan xafidaa maa shaygii shaygaas oo yaquulu malaggu leeyahay ayaan xafidaa oo noocaasna mar suuradda bini aadamku mar igu yimaadaa noocaas marka rasuulku sala allahu alayh wasalam ma uusan sheegin wax kurbo ah iyo wax shiddo ah inuu noocan kala kulmayo maxaa yeelay waa istinaasan bisuurati alinsaaniya suuradda insaaniyada bini aadamnimadu uu heshana markaas rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaa qof bini aadam iska soo dhigay markaas marka wax dhibaataa ma sheegin rasuulku sala allahu alيh wasalam iyo culaysa inuu markaa kala kulmayo qaalad caaisha waxay tihi radi allahu tacala canha walaqad xaqiiqe ra'aytuhu rasuulkaan arkay sala allahu alayh wasalam yanzilu xaal caleyhi rasuulka dushiisa alwaxyu waxyigu uu ku soo degayo fil yowmi maalinta gudaheedana waxyigu uu ku soo degayo yoomkaasoo a shadiid ilbardi qabowgiisa uu daran yahay fayafsimu waa ka go'aa waxyigu canhu rasuulka xaggiisa salى اllahu alيه wasalam walxaal ina jabiinahu rasuulka dhafoorkiisuna salى اllahu alيه wasalam layatafasadu uu shubmayo dhafoorka rasuulka salى اllahu alيه wasalam caraqan min caraqi dhidid uu la shubmayo yacni waxyiga culayska uu ku qabanayo awgeed maalintii iska qabow oo laga yaabo roobbo inuu da-yo iska qabow ah uu rasuulku dhididayay salى اllahu alيه wasalam oo culayska waxyiga uu kala kulmayay rasuulku salى اllahu wasalam wbaaraka calayh marka xadiidkani hadda labada nooc bisuu ku gaabsaday labada nooc ayuu sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam in loogu waxyoodo marna cod gambaleel oo kale uu malabku soo yeerinayo kaasaa igu daran uu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam marna nin caadiya uu iska soo dhigo malagu labadaasoo maaragtaa igu daran laakiin riwaayaad fara badan ayaa waxay sheegayaan in anwaac kale ay jirto maxaa yeele riwaayada nafteeda ulajeeddadu ma aha xasri iyo taxdiid riwaayada loolama jeedo inay soo koobayso jamiic anwaaci ilwaxyi oo nooc saddexaad ba uusan jirin riwaayada xasrigaasba loolama jeedo maxaa yeele waxaa jirta nooc oo kadawiyi naxli sida bacdu riwaayaad ku yimid sida shinnida codkeeda waxay yani malagu soo leeyahay waxaa jirta nooc oo alru'ya saalixa oo anwaacda waxyiga ka mida ru'yo saalix oo nabiga la tusayo sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ah atakliim biduuni waasita oo ilaahay si toosaba inuu ula hadlay rasuulka sala allahu alيh wasalam leylat alisraa habeenkii la dheelminayay rasuulka sala allahu alيh wasalam si toosaba in ilaahay subxaanahu watacaala ula khidaabay oo ula hadlay rasuulka sala allah alay wasalam noocaasaa ka mid a waxaa ka mid a markaas ru'yat lmalak calaa suuratihi alxaqiiqiya oo suuraddiisa xaqiiqiga isagoon wax coda iyo soo jeedin si caadiya suuraddiisa xaqiiqiga inuu rasuulku u arki jiray sala allahu alيh wasalam oo weliba waxaa ka mid a isagoo nidaam iyo shakli calaa kursiyin bayna aلsamaa waalard marna inuu malagu ugu iman jiraba isagoo kursi soo dhiganayo cirka iyo dhulka inta udhexaysa uu kursi soo dhiganayo inuu ugu iman jiray ilaa gayri dalika min alriwaayaat alatii tadullu calaa tacadudi anwaaci ilwaxyi riwaayaad fara badana jiro tusinaysa waxyiga anwaacdiisu inay aad u fara badan tahay walidaalika xaafidka wuxuu soo guuriyey waqad dakara alxaliimiyu imaamu alxaliimi wuxuuba sheegay ana alwaxya kaana yaatiihi calaa sitatin wa arbaciina nawcan afartan iyo lix nooc inuuba waxyigu rasuulku ugu imaan jiray sala allahu calayh wasalam fadakaraha imaam alxaliim marka afartan iyo lixdaas noocuu sheegay wa ghaalibuhaa min sifaati xaamili lwaxyi laakiin haalibka sheekhu waxa uu sheegay waa malagga waxyiga xambaarsan tilmaamihiisii ka hadlay wa majmuucuhaa yadkhulu fii ma dukira majmuucda haddii lasoo aruurina waxay iska soo hoosgelayaan riwaayaadka kale hadalkii aanu sheegnay ayay iska soo hoosgelayaan qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala xadatanaa yaxya bnu bukayr waa yaxya bnu cabdillaah yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr waa min baabi nisbati ila aljaddi lishuhratihi bijaddi waxaa awowgiis loo loogu nisbeeyey awowgaas uu ku caanbaxay waa min kibaar xufaadi almisriyiin waa culammadii reer masar dadkoodii waaweynaayo xufaadda ahaa ayuu ku jira waa kaloo wuxuu kaluu yahay ahbatu nnaasi fii axaadiisi leyth ibni sacdi axaadiista leyth ibnu sacd waa sheekh hadda ku xige oo isagu uu ka qaadi doone waa xerowga loogu kalsoonida badnaayoo aad u xafiday aadna u soo dabdiyey axaadiistii sheekhiisa leyth ibnu sacdin alfahmi qaala wuxuu yidhi yaxya bnu cabdillahi bni bukayr xadaana leytu waa leytu bnu sacdi min rijaali saxiix muslim in badan noogu soo laalaaba jiray almisri sheekhii misriga ahaa waa sheekhii imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu dhihi jiray leytu bnu sacdin afqahu min malik laakinahu dayacahu qowmuh imaam maalik waa ka cilmi badnaa imaam maalik waa ka cilmi badnaa yidhi imaamu shaafici leytu bnu sacdi laakiin qowmkiisiyaa dayacay qowmkiisiyaa dayacay oo cilmiga aan ka qaadan mooye sheekh ka cilmi badan imaam malik saasuu u ammaanay imaamu shaafici raximah llahu tacaala horena qisadaas waa ku sheegi jirnay kitabka saxiix muslim qaala xadaana leytu bnu sacdin almisri laysa fi lkutubi sita man ismuhu leytu bnu sacdin ilaa hada kutub sita oo dhan kuma jiro leytu bnu sacdin ilaa sheekhan mahane ilaa sheekhan mahane leytu bnu sacdin wax la yidhaaho magacii iyo magaca aabbaha iska waafaqsan sheekhan keliyahaaba ku jiraba kutubu sita qaala xadaana leyt bnu sacdin ilmisri can cuqayl waa sheekhaan dhihi jiray cuqayl raxaal oo safarada badnaa saxiix muslimka rijaashiisana in badan noogu soo laalaaba jiray oo inta badan ba ibnu shahaab zuhri ka qaadan jiraba waa cuqayl ibnu khaalid cuqayl cuqayl ibnu khaalid cuqayl ibnu khaalid ibnu cuqayl lumawi almashhuur bicuqayl raxaal can ibni shihaabi zuhri waa imaamkii weynaaye taabiciga ahaa ibnu shihaab zuhri maxamed ibnu muslim ibni cubaydillah bni cabdillaah ibn shihaab ibn cabdillahi bn alxaaris aلzuhri awowihiisuu ku caanbaxayoo saasaa laysaga nisbeeyaa zuhri ee laysaga nisbeeyaa shihaabka naftiisa lagu magac daroo loo nisbeeyey aabbihii mahana de waa awowo isaga nafsadiisiio waa moxamed ibnu muslim ibnu cubaydillahi bni cabdillahi ibnu shihaab sida saxiix muslimka in badan aan kusoo qaadan jirnay waana taabici can ibni shihaabi zuhri can curwata bni zubayr waa taabici kale min baabi riwaayati taabici can itaabici can caaisha umi اlmu'miniin annaha caaisha qaalat waxay tihi awalu maa shaygii ugu horreeyey shaygaasoo budi'a bihi shayga rasuulu llahi rasuulka ilahi lagu bilaabay sala allahu wsalam wabaaraka calayh min alwaxyi xaal uu ka mid yahay min aqsaami alwaxyi qaybaha waxyiga xaal uu ka mid yahay alru'ya ay ahayd awaluda mubtadihii khabarkiisii wy alru'ya ay ahayd wixii ugu horreeyey oo lagu bilaabay rasuulku sala allahu alayh wasalam ru'yadaasoo asaalixatu ee wanaagsanayd ru'yadaas saalixadaah markii hore lagu bilaabay rasuulku sala allahu alayh wasalam fa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam laa yaraa ru'yan inuusan ru'yo arkayn ilaa hadduu ru'yo arkaba ja'ad ru'yadu waa iman jirtay midla falaqi subxi subaxa nuurkiisa oo kale xaal ay la mid tahay oo iska xaaleeyo damiirka mustatirka ka xaale ama haddii kale masder maxduufa ka sifeeyo ilaa ja'ad ru'yadu waa iman jirtay majii'an imaatinay imaan jirtay imaatinkaasoo midla falaqi subxi subaxa nuurkiisa la mida ay imaan jirtay oo sida subaxa nuurkiisu sida uusan kaaga qarsoomaynin oo waagu inuu beryo uusan shaki kugu jirin sidaasoo kalea ru'yada wuxuu ku arkay ay si caadiya uu arki jiray nabigu sala allahu alayh wasalam oo shakiba aysan ku jirin uma markaa kabacdi muddo markii ru'yadaa lagu waday xubiba ilayhi rasuulka waxaa la jeclaysiiyey sala allahu alayh wasalam alkhalaa gooni noqosoo can innaas dadka inuu ka gooni noqdo meel gooniya uu ku cibaadaysto ayaa la jeclaysiyey rasuulka sala allahu alay wasalam wa kaana wuxuu aha rasuulka ale sala allahu alay wasalam yakhluu mid ku gooni noqda biqaari xiraa fii qaari xiraa godka qaari xiro la yidhaaho halkaasuu geli jiray rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa jabalka macruufka oo hadda magaca waxay u yaqaanaan sacuudigu jabalunuur jabalunuur ay yidhaha ilaa yowmina haada waa xujaydu waa tagaanoo way soo ziyaartaan wuxuu ku yaallaa shaarica la yidhaha shaaricu lxaj oo maka maka wadooyinkeeda shaaric la yidhaha shaaricu lxajo inta badan xujaydu ay maraan ama inta badanba hoteelada xajka laga dego ay ku yaalaan oo shaariculxaj lagu magacaabay shaariculxajkaasuu ku yaallaa jabalunuur ay u yaqaanaan hadda jabalunuur ayaa la yidhaha qaari xiraa oo macruuf yakhlu wuxuu ku khaali noqon jiray biqaari xiraa fii qaari xiraa qaari xira fayataxanathu rasuulku sala allahu alayh wasalam fiih fii qaari lxiraa qaari xiro dhexdiisu ku cibaadaysan jiray wa huwa taxanudku wa huwa taxanudku atacabudu waa cibaadaysi waa mudraja lafdigan lafdiga mudraja wey ibnu shihaab zuhriya fasiraay oo taxanudkii rabaa inuu kuu fasiro allayaaliya habeenuu halkaa ku cibaadaysan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam habeenadaasoo dawaati alcadad ee tiro u saaxiib ah dhowr habeenoo tirsan oo rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi halkaas mashaakilka maaragtahay adduunyada iyo dadka iyo waxaasoo dhan intuu ka soo baxo oo halkaas munaajaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilahay kula munaajoon jiray intaasoo habeeni intaasoo maalmood qabla an yanzica intuusan u laabanin ka hor oo halkaa ku cibaadaysan jiray ilaa ahlihi ahladiisa intuusan u laaban rasuulku sala allahu alayh wasalam wayatasawadu haddana waa soo sahay qaadan jiray lidaalika atacabud inuu haddana cibaadaysto dhowr habeen haddana meeshaas uu galo oo ku khalweeyo dhowr habeen uu haddana rasuulku usoo sahay qaadan jiray sala allahu alayh wasalam oo xadiiskan waxaa laga fahmay marka tasawudka iyo sahay qaadashadu atasawud laa yunaafi tawakul tawakul iyo inaad sahay qaadato inaysan isdiidaynin oo adoo sahay wata ayaad noqon kartaa mutawakil cala allah soo ilahay tala saartay maxaa yaele tawakulku waa acmaasha qalbigu ka mid yahay acmaasha qalbiga ayuu ka mid yahay adoo ixtiraaj samaynaayo is ilaalinaayo iswaardeynayo hubkaaga sita ayaad haddana mutawakil lagu leeyahay qalbigaaga la fiirino qalbigaa waa inaadan hubkan tala saaranayn waxaan sahayda aad wadato waa inaadan sahay tala saaranayn laakiin ilaahay aad tala saaranayso wa kaana rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wayatasawadu waa sahay qaadan jiray lidalika tacabud uma yarjicu haddana ilaa khadiija khadiiju dib ugu soo laaban jiray rasuulku sala allahu alay wasalam fayatasawad haddana waa sahay qaadan jiray limiliha mili tilka layaali habeenadaas oo kale u haddana u sahay qaadan jiray xataa intiiu sidaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu u sahay qaadanayey oo meesha ugu laalaabanayay jaa'ahu rasuulku sala allahu aleyh wasalam alxaqu almru lxaqu waa mawsuuf sifadiisii la xadfay jaa'ahu almru lxaqu ilaa amarkii xaq ahayo dhabta ahayo xaqiiqadii ay nabigu uga yimid sala allahu alay wasalam amarka xaqa waxaa loola jeedaa alwaxyu ilaa waxyigii rasuulku uga yimid sala allahu aleyh wasalam wa huwa walxaal huwa rasuulkuna sala allahu alay wasalam waxyigu u yimid fii kaari xira uu ku sugan yahay xadiiska waxaa laga qaadan marka addoonku markuu ilaahay subxaanahu watacaala mashaakilka adduunyada iyo dadka uu ka go'o oo u khalweeyo o ilaahay u tajarudo oo qalban waqaalabanba ilaahay uu u tajarudo inuu fuyuudaad iyo raxmaad iyo barakaad ilaahay uu ka helaayo subxaanahu wa tacaala maxaa yeele rasuulku sala allahu alayh wasalama markii khalwada meesha uu ku galay futuuxaad aan la soo koobi karin ayaa ilaahay ka waafajiyey subxaanahu wa tacaala uu ugu weyn yahay qur-aankii kariimka ahaa qur-aankii kariimka ugu weyn yahay oo meesha ugu yimid rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa jaa'ahu waxa u yimid rasuulka sala allahu alay wasalam almalaku malagi jibriila u yimid faqaala markaasu malagga marka asha ku jirtaa waxay tahay cahdiya cahdiya waa malagga laysla ogeyo macruufka ahee waa jibriil jibriila u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi jibriil iqra aqri qaala wuxuu rasuulka ale sala allahu alay wasalam maa ana biqaari anugu mid wax aqriya ma ihi qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayhi wasalam fa akhadanii waa i qabtay malagii faqadanii waa i xanuunjiyey waa i qabtay qabasho oo xanuunji waa akhdi oo biquwatin washidda qabasho xoog uu ku jiro waa i qabtay qabasho xanuunji leh oo i qabtay xataa balaqa malagii minii xaggayga ilaa uu iga gaaray aljahda tabar inta taagtayda awooddayda ilaa uu iga gaaron aad u xanuunsaday inta tabar ahaan aan xanuunsaday oo markaa kabacdi arsalani waa isii daayey malagii waa i daayey faqaala markaasuu malagii wuxuu ugu yidhi iqra aqri qultu markaasaan waxaan yidhi maa ana anugu biqaarin mid wax aqriya ma ihi faakhadanii waa i qabtay haddana malagii faqadani faakhadanii waa i qabtay faqadanii malagii haddana waa i xanuunjiyey almarata athaaniya mar labaad uu qabashadii igu xanuunjiyey xataa balaga algaddo oo malagga u celi ama gaddigii xanuunjintii u celi xanuunjintii minii xaggayga ilaa ay ka gaartay aljahda tabar ay ka gaartay inta tabar u gaartaan xanuunsaday uma markaa kabacdi arsalanii haddana malagii waa isii daayo waa i diray faqaala markaasuu malagii wuxuu yidhi iqra aqri faqultu waxaan yidhi ma ana biqaari faakhadanii haddana faqadanii almarata athaalitha uma arsalanii faqaala wuxuu yidhi malagii iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram wa awalu suuratin nazalat min alqur'aani cala alitlaq cala alitlaq wabiduuni tafsiil waa suuraddii ugu horreysay ee qur-aanka ka soo degtay sida riwaayatu imaam bukhaari raximah llahu tacaala saxiixiisa uu ku warinayo iqra aqri mustaciinan xaalaad kaalmaysanayso bismi rabbika yacni laa taqra'uhu biquwatika walaa bixawlika quwaddaada iyo xowladaada wax ku akhrin mayside ilaha kuu furayo akhri adiga awooddaada wax ku akhrin mayside iqra aqri mustaciinan xaalaad kaalmaysanayso bismi rabbika rabbigaa magaciisa aad kaalmaysanayso aladii rabbigaas oo khalaqa ifkan abuuray khalaqa alinsaana bini aadamka abuuray min calaqin xinjirka abuuray iqra aqri walxaal aqri rabbuka rabbigaana alakramu mid deeq badan uu yahay oo deeqda rabbina waxaa ka mid a wa min karamihi inzaaluhu calayka alqur'aan ilaahay karamkiisa iyo deeqdiisa waxaa ka mid a markaad qaaru xira aad ku khalweynaysay wax bini aadam la siiyo waxa ugu qaalisan inuu ku siiyey waa qur-aan kariimka ah qur-aan kariimka kugu soo dee waa karamka ilaahay subxaanahu wa tacaala farajaca biha bitilka alaayaat aayadahaas rasuulullahi ayaa dib ugu laabtay sala allahu wsalam wabaaraka caleyh yarjufu xaal uu gilgelanaayo fu-aaduhu rasuulka sala allahu aleyh wasalam qalbigiisa iyo wadnihiisu ay gilgelanayaan wadnihiisu asagoo ruxmaayo gilgelanaya ayuu rasuulku gurigii iyo deegaankii dib ugu laabtay fa dakhala waa u soo galay rasuulku sala allahu aleyh wasalam calaa khadiijata binti khuwaylid radia allahu tacaala canha umunaa khadiiju u soo galay rasuulku sala allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam zamiluunii zamiluunii iduuduuba oo iduuduuba waa jaryan calaa caadati alinsaan insaanka caadadiisa waxay tahay markuu cabsado inuu jecel yahay xoogaa inuu isduuduubo fasamaluuhu dadkii way duuduubeen rasuulka sala allahu aleyh wasalam xataa dahaba canhu rawcu ilaa argagaxii uu ka tegey rasuulku sala allahu aleyh wasalam faqaala likhadiija khadiiju wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam waqad xaal akhbarahaa alkhabara isagoo khadiijo rasuulku sala allahu aleyh wasalam khabarkii iyo qisadii uga warramay uu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laqad xaqiiqe khashiitu calaa nafsii naftayda waxaan uga baqay alhalaag maanta waxaanba isiriba waa halaagsamaya waa dhimanaan isiri waxa shiddada iyo mashaakilka aan la kulmay fa qaalat khadiijatu waxay tidhi kallaa ka'aal wallahi yaan ku dhaartaahay maa yaxzunuka allaahu abadan ilaahay ku murug gelin maayo wa fii riwaayatin maa yukhziika maa yukhziika waa riwaayaadka saxiixulbukhari bukhaari oo iskhilaafay wallahi yaan ku dhaartaahay maa yaxzunuka allaahu ilaahay ku murug gelin maayo abadan weligaa ku murug gelin maayo waxay tusinaya hadalkan wuxuu tusinaa caqliga umunaa khadiija iyo rasaanada ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala maxaa yeeley waxay u deliishatay shantan arrimoodoo soo socda waxay tihi shantan arrimood qofkii ay ku kulmaan ilaahayba subxaanahu wa tacaala addunya aakhiraba ma hoojiyo kow innaka adiga la tasilu raxima qaraabadaad xidhiirisaa labo wa taxmilu lkalla culayskana waad xambaarataa waxa culusna waad xambaarataa wa taksibu almacduuma wixii la waayana dadka waad siisaa waad bixisaa waxa macduumka insaanka dabeecadiisa waa inuu ku bakhiilo wax haddii magaalada uu ku yar yahay oo macduum uu yahay lama bixiyo haaliban qofku wuxuu jecel yahay in gurigiisa iyo sanduuqiisa uusan dhaafin shaygu hadduu macduum yahay laakiin min karam wa sakhaa'i rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ahaa annahu yucطi nnaasa almacduum dadka inuu sii jiraba waxa macduumka ah oo magaalada aan laga helayn uu rasuulku bixin jiray sala allahu alayh wasalam wa taqri waxaad soortaa addayfa martidana waa soortaa wa tuciinu waad kaalmaysaa calaa nawaa'ib alxaq xaqa waxyaalihii la soo dersay khayran wa sharan haddii waxaa xaqa la soo dersay ay wax khayra yihiinna khayrkiiyaad dhinacaaga aad ka faafino waad tashjiicisaa waad dhiirigelisaa hadday shar yihiinna shartaad difaacdaa فاndلقت bه رasuulka sلى الله عليه وsلم khadيiجa way la tagtay xatىa أtت khadيiجa bه rasuulka slى الله عليه وsلم وaرqة بنa نوفل بن أسد بن cabdالعuزى ilaa waرقة ay kala tagtay markaasay ula timid waرقة بna cmi khadيiجة khadيiجة ina adeerkeed ahaa waرqة بنu نوفل wa kaana wuxuu ahaa sheekhan waرقة ah imra'an qof uu ahaa qofkaasoo tanasara nasaariyoobay في الجاhiليaةi في زمن الجاhiلية زمnkii جاahiliyada asnaamtii iyo awhaantii la caabudayo intuu ka haajiro ka tegey uu diinta nasaarada hadday xilligaas xaq ahayd waa qabla bicati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka intaan lasoo saarin iyadaa xaq ahayde diintaasuu qabsaday wa kaana wuxuuna ahaa waraqatu bnu nawfal yaktubu mid qora alkitaaba qoraaluu qori jiray kitaabkaasoo alcibraaniya luqada cibraani loo nisbeeyey oo luqada yahuudda luqadaas yahuudda wax ku qori jiray fayaktubu waa qori jiray waraqa min alinjiili kitaabka injiil xaggiisa wuxuu ka qori jiray bilcibraaniya billuqati alcibraaniya luqada cibraaniyada uu kitaabka injiil uu ku qori jiray maa shayuu ku qori jiray shaygaasoo shaa allahu ilaahay uu doono an yaktuba waraqa inuu qoro wixii kutuba waxbuu isku tarjumi luqadii carabigana waa yaqaan tii yahuuddana cibraaniyada waa yaqaan kutubtuu saa isugu tarjumi jiray wa kaana wuxuu ahaa waraqa shaykhan oday odaygaasoo kabiiran weyn odaygaasoo qad xaqiiqa camiya wakhtigaa indhabeelay oo markaa wakhtiga nabigu u imanayo sala allahu alay wasalam indhooluba yahay wakhtigaasba waa indhoole fa qaalat lahu waxay ku tiri markaas waraqa khadiijatu khadiija waxay ku tiri yabna cami in adeerkayo ismac ka dhegayso min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa bal wax ka dhegayso fa qaala lahu waraqa waraqa wuxuu rasuulka ku yidhi sala allahu aleyh wasalam yabna akhi walaalka wiilkiisiiow maadaa tara maxaad arkay buu yidhi waa caadatulcarab oo qofku haddiiba uu kaa yar yahay yabna akhii iska dhihi jiray yabna akhi qofku hadduuba da ahaan uu kaa yar yahay yabna akhi caadada carabka yabna akhi walaalkay wiilkiisiiow maadaa maxay baa taraa aada arki fa akhbarahu rasuulullah rasuulka alle sala allahu alayh wasalam waraqo wuxuu u sheegay khabara maa shay khabarkiisii shaygaasoo raca rasuulku uu arkay sala allahu alay wasalam cajaa'ibtii iyo malaggii iyo waxyaalihii cajaa'ibtii ayuu u sheegay faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu rasuulka ku yidhi sala allahu alayh wasalam haadaa midkan aad aragtay ilaa waraqa kutubtii hore injiilkii iyo towraaddii iyo ayuu wax badan ka akhriyo waa yaqaanaa dimahaasuu aad u yaqaana kutubtaasuu aad u yaqaanaa marka taariikhda rasuulkaba sala allahu alayh wasalam horuu usoo akhriyey kutubtaa hore ayuu ka akhriyey taarikhda rasuulka sala allahu alayh wasalam ee siirada nabiga sala allahu alayh wasalam waraqa marka wuxuu yidhi haadaa waxaan aad aragtay oo adigu aad ka baqayso annaamuusu khayrwadihii wey waa khayrwadi malag malag naamuusa oo khayrwado ah aladii khayrwadahaaso nazala allahu calaa muusa nabiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku soo deji jiray adigu uguma horraysid jibriil qofuu u yimaado ama rasuul uu yimaado uguma horraysid rususha dhan uu sida ugu imaan jiray yaa laytanii uu yidhi marka waa calaacalay waraqa waa calaacalay wuxuu yidhi yaa laytanii shallaaytadaydii ey jadacun ahaada qof dhallinyaro ah fiiha fii ayaami nubuwatika wa dacwatika maalmaha lagu soo bixinaayo diinta aad faafinayso qof dhallinyaraa maxaan u ahaan waayo hadda waa dhacay oo waxba maaragtaa kuguma teri karo oo garab kuma siin karo oo waxa weeye diinta aad faafinayso iyo qayb libaax kama qaadan karo waa yeelan ah laakiin waxaa igu fiicnayd anoo qayb libaax ka qaadan karoo dhallinyaro ah inay hawshaada kusoo aaddo saasaa igu fiicnayd wey laytanii shallaaytadeedii akuunu ahaadeena xayan mid nool id wakti maxaan u noolaan waayo yukhrijuka qowmuka qoomkaagu min maka ay kaa saarayaan magaaladan makood ku dhalatay maalinta lagaa bici ilaa waxaasoo dhan wuxuu ka akhriyay kutubtii hore in nabiga la saari doono sala allahu alayh wasalam oo lala collaytami doono magaalada laga bixin doono hore uu akhriyey fa qaala rasuulullah rasuulka alle sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam awa mukhrijiyahum oo ma i bixinayaan iyagu heer maka magaalada layga saari qaala wuxuu yidhi waraqa nacam waa lagu bixinaa magaalada waa lagaa saari lam yaati rajulun nin lama imaanin qadu horay bimidli maa shay wax la mida shaygaas oo ji'ta bihi shayga aad la timid ilaa hadduuba la yimaado waxaad la timid oo xaqa iyo diinta ah cuudiya waa lala collaytami jiray taariikhda ambiyada sidaas ku socan jirtayoo qofku marba hadduu khayr wado acdaa u yeelanaa waa lala collaytamaa acdaa oo shayaadiinu alinsi waaljinni intaba waa yeelanaa qofku hadduu khayr iyo xaqba uu ka shaqaynaayo wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljin labadaba waa loo yeela ambiyadii rasusha shayaadiin alinsi waaljin wain yudriknii qowmuka qoomkaagu hadduu isoo gaaraba wain yudriknii yowmuka yoomkaagu hadduu isoo gaaro waa yowmi ayaami dacwatiku ula jeedaa maalmaha dacwada aad faafinayso maalintaasi haddayba isoo gaarto ansurka waa kuu hiilin nasran hiilin nasrigaasoo mu'azaran ee la xoojiyey aadan kugu hiilinaa maalintaasba haddii ilaahay i nooleeyo uma markaa kabacdi lam yanshab waraqatu waraqa maba daahinba an tuwufiya waraqa in la oofsaday kama daahinba waraqa an tuwufiya waxaan ka bedelaynaa faacilka waraqadaasaan ka bedelaynaa uma lam yanshab waraqatu ma daahin waraqa an tuwufiya aan daahin waxaan daahin waa wafaadkiisii marka maxay noqonee lam yanshab waraqa ma daahin wafaatuhu aan daahin wafaatuhu geeridiisii maba soo daahinba oo hor uu ka geeriyooday faacilkaan ka bedelayna uma lam yanshab waraqatu waraqa maba daahin an tuwufiya aan daahin wafaatuhu ayaan daahin geeridiisii oofsigiisii maba daahinba la markiiba waayeel ahaa wafatara alwaxyu waxyigiina waa kala go-ay oo waa istaagay markuu halkaas uu maraayo qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala marka meeshan xaafidka raximahu llahu tacaala lafdigan calaa muusa uu sheekhu qabtay wa qowluhu calaa muusa walam yaqul ma dhihin nazla allahu calaa ciisa ma dhihin maca kownihi nasraaniyan haddee waraqa waa nasraaniye nasaaradana iyagu waxaa aad yacni diintii ay haystaan nebiyullaahi ciise muxuu dhihi waayey nazla allahu calaa ciisa lianna kitaaba muusa kitaabka nebi muuse calayhi salaam yashtamilu wuxuu kulminayo calaa aktar alaxkaam axkaamta inta ugu badan asaga kulminayo bikhilaafi ciisa kitaabkii nebi ciise khilaafsan wakadalika nebiyu waa la mid sala allahu alayh wasalam ow amase lianna muusa bucitha waxaa lala soo saaray binniqmati calaa fircawn wama macahu wuxuu musiibo ku ahaa fircoon iyo dadkii la socday bikhilaafi ciisa khilaafsan wakadalika waqacat inniqma musiibadu way dhacday calaa yadi nebiyi sala allahu alayh wasalam bifircawni hadihi alumma wahuwa abu jahl oo nabigu sala allahu alayh wasalam musiibo ku ahayo abu jahl waatii la dilay abu jahl ibnu hishaam waman macahu bibedrin ow qaalahu ama hadalkaas wuxuu u yidhi taxqiiqan lirisaala risaalada inuu xaqiijinayo waraqa lianna nusuula jibriil calaa muusa uu ku soo dego muttafaqun calayhi bayna ahli lkitaabayn ahlulkitaabaynko dhan waa isku waafaqsan yihiin bikhilaafi ciisa layskuma khilaafsanaa fa inna kaiira min alyahuud yunkiruuna nubuwata nubuwata ciisa oo wax badan oo yahuudda ka mid ahaaba nebinimada nebiyullahi ciise diidan lakiin nebillahi muuse waa laysku waafaqsan yahay qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala qaala bnu shihaabin wuxuu yidhi ibnu shihaabu zuhri wa akhbaranii waxaa ii warramay abu salamata bnu cabdiraxmaan aa ii warramay haddee wa akhbaraniidan isnaadkan ma aha isnaad mucallaqa waa mutasiloo wuxuu mutasil ku yahay bilisnaadi saabiqu la socdaa ma aha inuu imaamu albukhaari ka bilaabay meesha qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi inuu ka bilaabay ma aha wa akhbaranii abu salama ee wuxuu mutasil ku yahay isnaadkii hore soo socday waxaana ku tusinaya waawda waawulcadafkaaha tusinaysa wa akhbaranii lidalika xaafidku waa baraarujiyo wuxuu ku leeyahay qowluhu qaala bnu shihaabin akhbaranii abu salama inama ataa bixarfi اlcadfi liyuclama anahu macduufun calaa ma sabaqa kaanahu qaala akhbaranii curwatu bikada wa akhbaranii abu salama bikada wa abu salama huwa ibnu cabdiraxmaan ibni cawf wa akhdaa waxaa gefay man zacma qofkii sheegtay ana hada isnaadkani mucallaq inuu yahay wain kaana suuratu isnaadka muuqaalkiisu haba noqdo suurata tacliiq muuqaalkii waxaad moodaa mucallaqa walam yakun fi dalika ilaa walow lam yakun hadduusan ahaanin fi dalika ilaa hubuutulwaawil caadifa mahane fa inaha daalla iyadaaba ku tusinaysa waawa caadifadaa calaa taqadumi shayin cadafathu wax waawd ay cadfayso wax inay soo socdeen waawdaaba ku tusinayso waqad taqadama qowluhu can ibni shihaab can curwa fasaaqa alxadiisa ilaa aakhirihi uma qaala qaala bnu shihaab ay bisanadi lmadkuur wa akhbarani abu salama bikhabarin aakhara wahuwa kada wakada khabar aakhar uu sheegay qaala bnu shihaabin wa akhbaranii abu salama waxay ku cadfanta marka akhbaran mar curwa u warramay oo ibnu shihaab laba sheekh uu xadiiska u leeyahayo marna curwuu ka qaatay haddana wuxuu ka qaadanaa abu salama wa akhbaranii abu salamata bni cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni cawf axad alcasharati almubashariina biاljanna wiil uu dhalay weeye takarara kasiira wa miraaran fi saxiixi muslim ana jaabira bni cabdillahi alansaari qaala wuxuu yidhi jaabir bni cabdillahi alansaari walxaal wuxuu yidhi jaabir yuxadis uu ka sheekaynayo can fatrati alwaxyi waxyiga kala go-isii faqaala rasuulka wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam fii xadiisihi xadiiskiisii wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam baynaha wakti ana anugu amshi aan soconayo id waktigaasaa samictu sawtan codaan maqlay min asamaa samada xaggeedaan cod ka maqlay farafactu basarii araggaygiiyaan kor u qaaday markaa cod ka maqlay fa idan waktiga almalaku malaga alladii malagaasoo jaaanii bixira fii xiraa xiro dhexdeeda igu yimid buurtii xira jaalisun malagii waaba fadhiyaaba calaa kursiyinaba ku fadhiya kursigaasoo bayna asamaai waalardi samadayo ardada udhexeeya farucibtu minhu liajlih malaggaa dartiisaa lai argagax geli waaba naxay waa isku naxay ilaa wax haddan yani maa bayna asamaa'i waalardi kursi u yaallo weli lama arkin marka xaaladda iyo mandarka iyo nidaamka iyo ayaan ka naxayuu yidhi iyo malagga suuraddiisii farajactu dibaan u laabtay faqultu markaasaan waxaan idhi zammiluunii faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey yaa ayuhaa nabiganow nabigaasu almuddathiru ee isdaboolayow qum istaagoo faandir dadka u dig oo diinta faafiw ilaa qowlihi tacaala ilaa qowlka alle laga gaaro warrujza qurunka iyo asnaamtana fahjur ka haajir faxamiya alwaxyu waxyigii marka waa kululaaday wa tataabaca waana isis raacraacay bacda nusuuli haadihi suura suuradda markay soo degtay kabacdi waxyigii marka kala go-iyo fatradii ku gaaday fatradii wuu ka baxayo waa isisii raacraacay taabacahu waxaa mutaabaceeyey sheekhii hore oo yaxya bnu bukayr ahaa cabdullaahi bnu yuusuf atiniisi ayaa yaxye xadiiskii ku mutaabaceeyey oo wa abu saalixin abu saalix oo loola jeedo cabdullahi bnu saalix katibu leyth almacruuf wuxuu ku magac dheeryaha katibu leyth oo sheekha leyth ibnu sacdin misriga ahi oo qoraal u ahaa jiray qoraal u ahaa jiray xadiista iyo diiwaankiisa iyo ninka hayuu ahaa abu saalix cabdullahi bnu saalix katibu leyth taabacahu sheekhii hore oo yaxya bnu bukayr waxaa muta yaxya bnu bukayr xadiiskii yuu ka qaaday isagu leyth uu ka qaadaya soo maahayn leyth ibnu sacdin ilmisri yuu ka qaadayay isagu taabacahu yaxya bnu bukayr waxaa yani mutaabiciyey fii riwaayati lxadiis can illeythi riwaayadiisi leyth waxaa ku mutaabiciyey cabdullahi bnu yuusuf itinisi iyo wa abu saalix ayaa mutaabiciyeen abu saalix cabdullahi bnu saalix katib leyth wa taabacahu waxaa mutaabic damiirkana waxaan u celinaynaa cuqayl oo sheekhii leyth ah sheekhii leyth leyth sheekhiisii cuqayl cuqayluraxaal wa taabacahu cuqayl oo sheekhii leyth ahaa cuqaylna waxaa xadiiska ku mutaabaceeyey hilaal bnu raddaadin hilaal bnu raddaadi alximsi laysa lahu fi saxiixi albukhaari ilaa hada alxadiis bes halkan xadiiska kitaabka dhanba uu ku leeyahay hilaal bnu radd iyaduna waa iska mutaabaco waa mutaabaco weeyo taqwiyu sheekhu u keenay raximahu llahu tacaala wa taabacahu cuqaylkiina waxaa xadiiska ku mutaabiciyo ku raacay hilaal bnu raddaadin laysa lahu fi saxiixi ilaa hada alxadiis hilaal bnu raddaadin alximsi bal fii jamiici asita kutub sita oo dhan halkan xadiisuba ku leeyahay wax uu wariyaba sheekhan la yidhaaho hilaal ibnu radaad ilximsi halkan xadiisu xataa sitada ku leeyahay wuxuuna xadiiska isagu kala mutaabiciyu ka qaaday can izuhri can izuhri kamaa rawaahu cuqayl sida cuqaylba can izuhri uga warinayo waa isku sheekh marka fiiri hadda nidaamka sheekhu uu ku wato mutaabacadiisu wax yaray ka bedelanta mutaabacadii aan kusoo baranay saxiix muslime waana isku dhow yihiin hadda fiiri wa taabacahu damiirkan mutaabacada saxiixulbukhaari inta badan waxaa laga fiiriyaa dabaqada iyo dadka isku ardayda ah isku shuyuukhda ah dabaqadaasaa inta badan ay ku xidhan tahay walidaalika hadda xadiidkan wa taabacahu hilaalu bnu raddaadin lafdigan taabacahu damiirkaas inaan u celinayno cuqayl yaana tusinaya cuqayl inaanu celinayno yaana tusinaya waxaana tusinaya cani zuhriyi aan ka fahmayna cani zuhriyi ayaan ka fahmaynaa oo see cani zuhriyi uga fahmaynaa hadde cani zuhriyi waxa zuhri ka qaaday sow hilaal ibnu radaad ma aha hilaal ibnu radaad maadaama cani zuhriyi uu ka qaadayo damiirka waa inaan u celinno qof isaguna zuhri ka qaaday nidaamkaas wey nidaamka isagu wax ku wata ee nidaamkii saxiix muslimka aan kusoo barannay uu ka duwan yahay marka min baabi dabaqaad wey dabaqaadu ku socdaa iyo shuyuukhda sida wax laga kala qaaday inaad ku fiiriso uun marka damiirkan waxaa xadidaya taabacahu ku jira oo cuqayl in loo celiyaba waajib ka dhigaya hilaalu bnu radaada waxaa ku xiga cani zuhri u ka qaaday cuqaylna xagguu ka qaadi jiray isaguna cani zuhri waa lagu khasbanya marka in loo celiyo damiirka cuqayl loo celiyo wa taabacahu cuqayl waxaa mutaabiciyey hilaalu bnu radaadin alximsi cani zuhri wa qaala yuunus wa macmar yuunus iyo macmar waxay yidhaaheen bawaadiruhu ay yidhaaheen bawaadiruhu bawaadiruhu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa ruxmayey oo gilgilanayay hilbihiisii hilbihiisi yaa gilgilanaya markuu naxay rasuulku sala allahu alayh wasalama hilbihiisi yaa ruxmay waa bedel fu'aaduhu yarju fu'aaduhu qalbigiisi yaa ruxanaya bedelkiisii bawaadiruhu rasuulka hilbihiisii sala allahu alayh wasalam ayaa ruxanayeen saasay iyagu wariyeen yuunus iyo macmar yuunus ibnu yaziid alayli ula jeedaa sheekha aladii takarara katiira wa miraaran fii saxiixi muslim macmarna wuxuu ula jeedaa macmar ibnu raashid ayuu ula jeedaa isaguna takarara katiira wa miraaran fii saxiixi muslim rijaal saxiix muslimku in badan aan kusoo qaadan jirnay weliba macmarkan waxaa la yidhaha laysa fi saxiixayn macmar bnu raashid ilaa hada shaykhu saxiixaynkaba lagama helo bukhaari iyo muslim qof la yidhaaho macmar bnu raashid oo magacaasi aabihii isku wata macmar bnu raashid ilaa hada sheekh sheekhan bis waxaa jira oo kitaabka saxiix bukhaari inoogu iman doonaa macmar kale laakiin macmarkaas aabihiis waxaa la yidhaha yaxye oo kaa waxaa la yidhaha macmar bnu yaxya adabbi macmar bnu yaxya adabbi walahu fi saxiixi اlbukhaari xadiis waaxid saxiix albukhaari oo dhanna wuxuu ku leeyahay hal xadiis oo kale ah kaas aabbahana waa uga duwan yahay midka bukhaariga sidan uu ugu soo laalaabta ugu soo takarurana saasoo kale bukhaariga uguma soo laalaabtee hal xadiisuu ku leeyahay xadiiskiisuna wuxuu noogu iman doonaa baabu lgusli qubayska iyo axkaamtiisa ayuu xadiiskiisu noogu iman doonaa waa macmarka binu yaxya macmar binu yaxya addabi hal xadiisuu ku leeyahay baabulguslina uuna xadiiskiisu noogu iman doonaa wa qaala yuunus wa macmar bawaadiruhu oo marka muxuu la jeedaa imaam albukhari raximah llahu tacala wuxuu ku tusinaa in asxaabtii zuhri iyo xertii zuhri ay iskhilaafeen xertii zuhri ayaa iskhilaafeen qaar waxay sheekha ka sheegeen lafdiga yarjufu fu'aaduhu xertii qaarna waxay ka sheegeen yarjufu bawaadiruhu marka khilaafku wuxuu ka taagan yahay fii asxaabi zuhri waa xertii zuhri wey waxay alfaadda isku khilaafayo qala alimamu muslim raximah llahu tacala xadathana qala alimamu albukhari raximah llahu tacala xadathana muuse bnu ismaaciil albasri muuse bnu ismaaciil albasri laysa lahu cinda muslim ilaa xadiis waaxid waana soo sheegnay kitaab saxix muslim markaan akrinaynay saxix muslimka wuxuu ku lahaan jiray hal xadiis oo kale waa xadiis umu zarci xadiis umu zarci oo saxix muslimka awaakhirtiisa aan kusoo qaadanay dhammaadkiisa aan kusoo qaadanay xadiis umu zarci oo keligiis uu saxiixu muslimka ku lahaa jiray sheekhan la yidhaha muuse bnu ismaaciil albasri lakin kitaabkan aad ugu soo laalaabtay muuse bnu ismaaciil albasri qaala xadathana muuse bnu ismaaciil albasri qaala xadathana abu acwaana wadaxu bnu cabdillahi lyashkuri sheekhaan dhihi jirna takarara katiira miraaran fi saxiixi muslim qaala wuxuu yidhi wadaxu bnu cabdillahi lyashkuri xadathana musa bn muusa ibnu abi caaisha alkuufi muusa ibnu abi caaisha alkuufi laa yucrafu ismu abih culimmadu waxay yidhahaan magaca abihiisba lama yaqaan sheekhan waana taabici taabici uu ahaa waa taabici magaca abihiis aan la garanayn intaas bisa laga yaqaan muuse bn abi caaisha alkuufi qaala wuxuu yidhi musa muuse bn abi caaisha wuxuu yidhi xadahanaa saciid bnu jubayrin waa sheekhii shahiidka ahay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi uu dili jiray xadahanaa saciid bnu jubayrin can ibni cabaasin fii qowlihi tacaala fii macnaa qowlihi tacaala qowlka ilahay macnihiisa waxaa looga wariyay cabdullahi bni cabaas laa tuxarik ha dhaqdhaqaajinin nabiyullahi moxamedu sala allahu alayh wasalam bihi qur'aankan lisaanaka carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajin litacjala si aad u degdegtid bihi qur'aankan akhrintiisa si aad ugu degdegtid qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaas markuu fasirayey laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih kaana rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu ahaan jiray sala allahu alayh wasalam yucaaliju mid kala kulma min atanziili min almunazali qur-aanka la soo dejinayo wuxuu kala kulmi jiray shidda waxyiga marka lasoo dejinaayo dhibaatuu kala kulmi jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam mima yuxariku shafatay rubama kaana iyo mimaa hadday isku xigsadaan fii bacdi alaxwaal waxaa lagu macneeyaa mimaadaas rubama rubama imaamu sibaweyhi raximah llahu tacaala in badan wuxuu ku sheegay qaacidada kitaabkiisa alkitaab alkitaab ku sheegay ereyga kaana haddiiba lagu xijiyo mima fii bacdi alaxwaal mimaadaa waxay ku timaadaa bimacnaa rubama bimacnaa rubama icraabkaasaan qaadanayna wa kaana wuxuu ahaa rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam mima rubama yuxariku shafatayh labadiisa faruuryoodoo sharafta badan inuu dhaqaajiyo rasuulku sala allahu aleyh wasalam faqaala bnu cabaasin cabdullah bnu cabaas wuxuu yidhi fa ana aniguna uxarikuhumaa waa idin dhaqdhaqaajinah buu yidhi labada faruuryood lakum idinkaan idinkugu dhaqaajina yacni labada faruuryood rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu dhaqdhaqaayi jiray isla laxdada iyo ilbiriqsiga qur-aanka lagu soo dejinaayo uu rasuulku wuxuu dhihi jiray sala allahu alay wasalam qur-aanku yuusan fakane aada dabdid sidood xifdisid marka uu ka daba akhriyi jiray rasuulku sala allahu alay wasalam xaaladaas waxyigu socdo uu faruurihiisa dhaqdhaqaajiyi jiray rasuulku sala allahu alay wasalam faqaala bnu cabaasaa wuxuu yidhi faana aniguna uxarikuhumaa labada faruuriyood waa idin dhaqdhaqaajina lakum idinkaan idin dhaqdhaqaajin kamaa sidii kaana rasuulullahi uu ahaan jiray sala allahu alay wasalam yuxarikumaa labada faruuriyood mid u dhaqdhaqaajiya siduu marka rasuulkuba sala allahu alay wasalam faruuriyaha u dhaqdhaqaaji jiray ayaan idin tusaa uu yidhi cabdullah bn cabaasaa tusaay dadkii wa qaala saciid bnu jubayrna wuxuu yidhi ana aniguna uxarikumaa labada faruuriyood waa idin dhaqdhaqaajina kamaa sidii ra'aytu bna cabaasin sheekhaygii cabdullah bn cabaas anna aan u arkay yuxarikuhumaa xaal u dhaqdhaqaajina isaguna oo sheekhayga isagoo na tusi jiray noo sawiri jiray sida rasuulku sala allahu alayh wasalam faruurihiisa uu dhaqdhaqaajiyi jiray faxaraka markaasu isaguna saciid ibnu jubayr wuxuu dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisa faruuriyood ayuu markaas uu dhaqdhaqaajiyey faanzala allahu ilahi wuxuu soo dejiyey tacaala ku dhahay laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih marka hadalkan hadda cabdullahi bnu cabaas ma uusan dhihin rasuulkaan arkay isagoo faruurihiisa dhaqdhaqaajinaya ayaan arkay ma uusan dhihin cabdullahi bnu cabaas baynamaa saciid bnu jubayr isagu uu yidhi kamaa ra'aytu ibna cabbaas yuxarikuma oo saciid ibnu jubayr isagu wuxuu yidhi sheekhaygii ibnu cabbaas waan arkay isagoo labada faruuryood dhaqdhaqaajinayaan arkayuu yidhi laakiin cabdullahi ibnu cabbaas ma dhihin nabigaan arkay sala allahu alayh wasalam isagoo faruuryaha dhaqdhaqaajinaya ma dhihin leanna maxaa yahay cabdullahi ibnu cabbaas markii suuraddan suuratulqiyaama markay soo degaysaba nasalat haadihi suura qabla wilaadati ibni cabbaas cabdullahi ibn cabbaas intuusan dhalanaba suuraddani soo degto marka isagu maba arki karaba maba arki kara xaaladdii uu dhaqdhaajinayay rasuulku sala allahu alيyه wasalam walidaalika cibaarada waa bedelo isagu wuxuu yidhi fa ana uxarikumaa lakum kamaa kaana rasulu llahi sala اllah alay slam yuxarikumaa ee anaa arki jiray ma dhihin maxaa yili suurat alqiyama waxay soo degtay qabla wilaadati cabdillahi bni cabbaas faanzl allahu tacala ilahi wuxuu soo dejiyey laa tuxarik bihi lisaanaka qur-aanka ku dhaqdhaqaajina carabkaaga litacjala bihi si qur-aanka aad ugu degdegtid ina calayna annaga dusheenna waxaa ahaaday jamcahu qur-aanka kulmintiisoo fii sadrika laabtaaday xabadkaaga aan ku kulminno wa qur'aanahu iyo qur-aanka akhrintiisa inaan ku akrinno ayaa dusheenna ah qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bn cabbaas isagoo fasiraya hadal aayaddaa fasiraya jamacahu qur-aanka waxaa kuu kulmiyey laka adiga waxaa kuu kulmiyey sadruka xabadkaaga kuu kulminayo qur-aanka ha ka welwelin oo faruuryahaaga waxba ha dhaqdhaqaajinihu oo riwaayaadka saxiixumuslim saxiixulbuhaarigana waa isku khilaafaan qaarkood jamcuhu yay qorayaan meesha kan annaga ficil maadiyuu noo qoray jamacahu qur-aanka waxaa kuu kulminaya laka adiga sadruka xabadkaaga kuu kulminaya wa taqra'ahu qur-aankana adiga akrinaysid fa idaa waktigii qara'naahu qur-aanka aan akrinno watabic qur'aanahu qur-aanka akrintiisa raac markaas oo markaan akrinta dhammaystirno markaas kabacdi adigu akhriso laakiin xaaladda uu kugu soo degayo waxba ha iskallifin waa innagaa kuu ballan qaadnay qur-aanka inaad xafidayso qaala cabdullahi bn cabbaas wuxuu yidhi fastamic lahu aayaddii haddana fasiri faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu rabaa inuu fasiro fastamic lahu qur-aanka dhegayso wa ansid una dheg raarici uma markaa kabacdi ina calayna dusheenna waxaa aday bayaanahu qur-aanka caddayntiisa uma markaa kabacdi tiiu haddana fasiri ina calayna bayaanahu rabaa inuu fasiro haddana ina calayna dusheenna waxaa aday an taqra'ahu qur-aanka inaad akhriso oo xifdi iyo can dahri lqalbi aad ku akhriso annagaa ballan kaa ballan qaadnayu fa kaana rasuulullahi wuxuu ahaa jiray sala allahu alayh wasalam bacda dalika waktigaa kabacdi markii bacda nusuuli hadihi alaayaat aayadahani markay soo degeen kabacdi idaa ataahu jibriilu jibriil markuu u yimaado istamaca waa dhegaysan jiray waa iska dhegaysan jiray ee faruuryaha ma nuuxnuuxin jirin faida nطalaqa jibriilu jibriil markuu tagana qara'ahu الnabiyu nabigu qur-aanka waa akhrin jiray salى اllahu alيه wasalam kamaa sidii qara'ahu qur-aankaba jibriil uu akhriyey allah subxaanaه wa tacaala